taliyihii laanta ciidanka birmidka ee gobolka saaxil aadan guule ee daahiruu loo yaqaano tallaabo ayaa saaka geeriyooday kadib markii uu toogtay askari ka tirsan ciidanka birmidka ee gobolka saaxil dilka taliyaha ayaa dhacay saaka kadib markii ay ka soo dareereen munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen taliyaha cusub ee qaybta bilayska iyo taliyihii hore dilka taliyahan ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogayn saldhigga dhexe ee ciidanka booliiska ciidanka booliiska ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen gacan kudhiiglihii dilkaasi geystay oo lagu magacaabo cabdirasaaq maxamed khayre gaadhmale lagu naanaysi jiray taliyaha qaybta booliiska ee xilkaasi la wareegay cabdirasaaq yuusuf maxamed oo aanu arrintan wax ka weydiinay ayaa waxauu sheegay inay ciidanka booliisku ilaa hadda ay baadhis wadaan islamarkaana gacanta lagu hayo gacan kudhiiglihii dilkaasi geystay geerida aad maqasheen baa dhacay inaan ilaa weynaan laraanjuxun sarkaalkaasaa la dilay gacanka xaqdaran baana dishay ninkii dilayna gacantaanu ku hayna sharcigana waa la horkeeni doonaa haddii alla yidhi
idinka maxayd ku ogaala taliya oo aad ku ogtihiin arrimaha dhexmare taliyahaas ku dhintay arrintaasi baadhis bay ku jirtaa waana soo bixi doontaa wixii taa baadhis baa ka hor dhici maayo